Xilli dhowaan dekedda Kismaayo dib looga bilaabay dhoofinta dalagga liindhanaanta ah ayaa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Jubbaland waxa ay sheegtay in dadaal ay ku bixinaysa sidii ganacsatada loogu fududayn lahaa dhoofinta dalagyada kasoo go'a beeraha ku yaala deegaanada Jubbaland gaar ahaan dalagyada sisinta iyo mooska ganacsatada reer jubbaland oo inta badan wax soo dhoofsada ayaa la rajeynayaa in hadda wixii ka dambeeya ay ka faa'iidaystaan dhoofinta dalagyada kasoo go'a beeraha ku yaala dalka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ibraahim xasan cabdi ayaa ka warbixiyey qorshaha lagu dhoofinayo dalagyada qaar ee kasoo go'a beeraha deegaanada jubbaland iyo sida ganacsatadu uga faa'iidaysan karaan maxsan tahay waa runta awal hore ganacsatada dibaddan baa wax ka keeni jira laakiin hadda ka jubbaland ahaan hadda waxaan bilaabnay inaan annaga wax dhoofino oo hataan ku bilaabnay maalin hore dhowr iyo soddon dhowr iyo soddon tan oo liin liintaas awal hore waxaa lagu samayn jiray waa la qalajin jiray oo bacadka lagu daadin jiray hadda waa laga ilbaxeen ganacsatada reer jubbaland warshada u keensadeen liinka isaga quyaha lasoo qaada warshada lagema la qalijin iyadoo daraay iyo juwaana lagu shubaayo sidaa aragtay maalin hore iyadoo saafi oo daraay ayaa la gey jiray wadamada carabta waagii hore ganacsi waa khasaari jire sababta liin lasoo gooyo gacmo biniaadan soo maray marka lagu qalajiyey kadib juwaana la geli marka xagga taga labaatan tan haddiiba tagaada shan tan way ka halaabda laakiin taas hadda dariishada ka baxday marka geedka laga soo gooyo toos waxaa loo geena warshadii warshadii qalajinaysa oo drive ka dhigayso isla markiiba waxa jawaanadii lagu guraayo isla marka barkabka la saarayo hadda waxaan rajeynaynaa insha allah liintaasi la socon doonto waxaan ku xijinaynaa sisinta ayaa loo dhoofi doono muuska ku xigi doona insha allah iyo waxyaalaha kale khudaarta nooga soo baxa dhulkeena iyo raftada ganacsatada inta dibada wax ka keeni lahaayeen faa'iidada keeni lahaayeen waxa u faa'iido badan wax iyaga wadanka gudihiisa ay ka dhoofiyaan taas waa taas secondly sidaa la socotana maalin hore waxaan furnay daanfur nolosha daafurka sida hadleelka horumarinta shatiyada wasaaradda ganacsiga iyo guud shatiyadaas online-ka lagu jari doono waxaa faa'iidooyin ku qabi doona ganacsatada iyo dowladda sababtaa shatiga anaga goyno oo borses badan soo mara borseskaas waxyaalo badan ka imaan basubaaska ka imaan kara tugnimaa ka imaan kara wax isdabamarinaya ka imaan kara marka la samaynayo dhowr gacno soo maraya dhowr bolso soo maraya laakiin mashruucan hanaanka horumarinta waxaa yihi qofka sida qolkiisa jooga iyo teleefonkiisa ama ama combyuterlacagta saa ku shubanaya bangiga dowladda maba isa arkayna marka halkaas waxaa ka baxaya shakigii badnaa oo basqubaasuqa ama tuugnimada beeraha wax laba marin jiray dhoofinta dalagyada kala duwan ee kasoo go'a beeraha dalka ayaa kuwa faa'iido weyn u ah ganacsatada soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada